wacan dhegaystayaal waxa aad kusoo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aan toddobaadkan diirada ku saari doono muhiimadda maalinta caalamiga ah ee kalluumaysiga tunka barnaamijkani inta uu raadiha ka baxayo waxaynu ku falanqayn doonaa islamarkaana aynu ku dul joogsan doonaa ahmiyadda ay leedahay maalinta caalamiga ah ee kalluumaysiga tunka mar kale saaxiibyaal kuso durga barnaamijkani gaarka ah oo aan kaga hadli doono maalinta caalamiga ah ee kalluunka tunka maalinta caalamiga ah ee kalluunka tunka waxaa la xusaa labada bisha meey ee sannad waliba maalintani waxaa lagu weyneeyaa oo dadweynuhu dib loo xasuusiyaa kow wacyigelin caalami ah labo dhiirigelin kalluumaysiga waara saddex xoojinta iskaashiga caalamiga ah afar muujinta saamaynta dhaqaalaha iyo dhaqandhaqaale shan digniin iyo talabixinno wanaagsan oo loo sameeyo bulshada caalamka haddaba kow wacyigelinta caalamiga ah ee maalintan maxay u tartaa dadweynuhu wacyigelinta caalamiga ah maalintani waxay dadka adduunka xasuusisaa muhiimadda uu kalluunka u leeyahay guud ahaan nolosha badda dhaqaalaha iyo amniga cuntada oo idil labo dhiirigelinta kalluumaysiga waara maalintani waxay dhiirigelisaa kalluumaysiga waara sidoo kale maalintani waxaa la bogaadiyaa dowladaha shirkadaha kalluumaysiga iyo guud ahaan cid kasta oo ku howlan kalluumaysiga sida kuwa la dhiirigeliyo waxaa ka mid ah kalluumaysatada yaryar arrinkani ayayna waxa ay ku qaataan hababka kalluumaysiga waara si loo ilaaliyo tuunka iyo nuucyada kale ee badda ku nool saddex xoojinta iskaashiga caalamiga ahi maalintani waxay dhiirigelisaa iskaashiga ka dhexeeya waddamada adduunka oo idil waxa ayna si wanaagsan oo wadajir ay isu soo jiidaa guud ahaan waddamadaasi tani waxa ay suurtagelisaa in si wadajir ay u maareeyaan kalluunka tunka oo badaha ku kala fardhisan iyada oo la adeegsanayo cilmiga xeerarka caalamiga ah iyo maamulka wadajirka ahi afar muujinta saamaynta dhaqaale iyo dhaqankaba tuunku waxa uu door weyn ka ciyaaraa dhaqaalaha dalal badan iyo nolosha maaliyadeed ee qof ahaaneedba maalintani waxay iftiimisaa sida kalluumaysiga tuunka uu u taageerayo shaqo abuurka dhaqaalaha maxalliga ah iyo dhaqamada qadiimiga ah ee bulshooyinka xeebaha ku nool oo idil shan digniinta iyo talabixintu tani waxa ay taageertaa digniino kala duwan oo ka imaanaya hay-adaha iyo talabixino ka imaanaya sidoo kale dowladaha waxa ay bulshada caalamka ay arrinkani ku baraarujinaysaa khatarta ka imaan karta kalluumaysiga xaddhaafka ah wax kabeddelka cimilada iyo sidoo kale arrimahan waxa ay taageerayaan saamaynta xooggan ee dadku aynan ka warhayn ee ka jiri karta kalluunka tuunka iyo dhammaan nidaamyada deegaanka badda kalluunka soomaaliya qaniinnimo kalluunka soomaaliya khaniinnimo iyo dabiici ayuu isku darsaday soomaaliya waxa ay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer afrika oo dhirirkeeda uu gaarayo ilaa iyo saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitir xeebahani khaniga ah waxaay soomaaliya siiyeen mid ka mid ah khayraadka kalluunka ee ugu hodansan guud ahaan geeska afrika nuucyada kalluunka ee dalkayaga soomaaliya laga helo maxaa ka mid ah xeebaha soomaaliya waxaa laga helaa nuucyo badan oo kalluun ah oo ay ka mid yihiin tuunka tuna xambowga migral iyo sidoo kale hilibka badda ee kingfish loo yaqaano fursado wanaagsan oo dhanka dhaqaalaha ah ayaa jiri kara kalluumaysigu waxa uu soomaaliya ugu yahay fursadda ugu weyn ee dhanka dhaqaalaha ah oo aan weli si buuxda looga faa'iidaysan waxaa jira suuqyo caalami ah oo baahi weyn u qaba kalluunka soomaaliyeed tuunka lobisterka iyo kalluunka khaaliga ah caqabadaha jira haatan burcadbadeeddii hore waxa ay hore u saameeyeen kalluumaysiga sharciga ahi kaluumaysiga sharcidarrada ahi ayaa saameyn xoog leh waxa uu ku yeeshay maraakiibta ajaanibta ee kaluumaysiga farsamo xumo iyo khalab la'i tani waxa ay saameyn ku yeelatay kaluumaysiga guud ahaan ee kaluumaysatadu xeerarka iyo nidaamka maamul oo aan si fiican u hagaagsanayn haddaba kaluunka soomaaliya waxa uu noqon karaa tiir dhaqaale oo weyn oo kobcinaya nolosha bulshada xeebaha guud ahaan ku nool ee islamarkaana keenaya horumar qaran si kastaba ha ahaatee waxaa loo baahan yahay maareen cilmiyeed ilaalin khayraad iyo sidoo kale maalgelino joogto ah oo loo sameeyo kaluunka soomaalida iyo guud ahaan soomaalida badaha iyo guud ahaan soomaalida ku wanaagsan tilaabashada haddaba barnaamijkani toddobaadkan oan diyradda ku saareyno maalinta caalamiga ah ee kaluunka tuunka soomaaliya waxaa marti inoogu ah qayb ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee magaaladan si weynna u barta cilmiga kaluunka kuwa ah ayagoo isticmaalayaasha kaluunka oo dadka deegaanka ah iyo ganacsato waxaynu ku horeyn doonaa maxamed deekh cabdi waxa uu ka mid yahay dadka ku nool magaalada tani jowhar waayo joogana uu soo ahaa noocyada kala duwan ee kaluunka iyo nolosha kala duwan ee ay soo mareen kaluumaysatadu marka hore maxay ka dhigan tahay maalinta kaluumaysiga labada bishmey
waa maalin aad u weyn runtii ummadda soomaaliyeedna qiime iyo mug iyo miisaan ugu fadhiso kaluumaysiga wuxuu ku tiirsan yahay uu qayb ka yahay weliba nolosha dhalinyaro soomaaliyeed iyo qoysas badan oo soomaaliyeed mataqaanaa qataliyoonkooda ka helo marka waa maalin aad u weyn waana soo dhaweynaynaa maalintaas ayada maxay ka dhigan tahay in maalintan la xuso kaluumaysiga iyo jalaabashada iyo in kaluunkii dadka dib loo xasuusiyo maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay inay il dhaqaalo oo wadanka qaybka ay ka mid tahay kow waxay kaloo ka dhigan tahay inay tahay shaqo dhiirigelin u noqonaysa dhalinyarada ka jalaabata labada dhinacba dhanka badda iyo dhanka webigaba marka dhiirigelinay u noqonaysaa qabaa dhalinyarada soomaaliyeed magaalada jowhar waxaad soo ahayd waayo joog waxaa jira xilli si weyn kaluunka aan loo isticmaali jirin oo inta badanba hilibka kaluunka uu ahaa mid iska raqiis ah familkan ay heli karaan haatan waxaa nagu maqaalo ah in isbeddel uu ku yimid xaaladda iibinta xaaladda helidda iyo xiisaha dadka ay u hayaan arrinkaas maxaa kala socota
new arrinkaas wax badanaa ka jira sanooyin dhowr sano ka hor waxaa jiray kaluunkan inuu wax qiimaha magaaladan ka lahaynba waxaad arki jirnay isoo wadada iska xooran isoo wadada iska daadsan mararka qaar inuu kanaalka ka bato banaanka usoo butaaci jiray banaanka usoo bixi jiray aa lagu celinaya haddana laakiin dhowr sano kadib waxay dhan waa isbedeleen kaluunkii yareer wuxuu gaaray haddeer in lagu kala iibsado kiilaad kiilaad in lagu kala iibsado dhowr naqshada loo sameeyo asagoo la dubaayo oo naash oo dry oo mataqaanaa aan saliid lahayn asagoo saliid leh asagoo maraq laga sameynayo maraq la cabaayo goobo ahaan hadda loogu talagalay oo loo tagaa jiro oo maraq laga cabo weliba waxaad arkaysaa dad odayaal ah oo laleeyahay dhan buu ku wanaagsan yahay caafimaad ahaan loo isticmaalayo marka wax badanaa iska bedelay kalluunka waagaas iyo waagan hadda waxa waaye il dhaqaalo noqday il dhaqaalo deegaanka mid noqday isha dhaqaalaha aad sheegtay ee kaluunka uu noqday dhalinyaradan is leedahay shaqo abuur ay noqon kartaa wax unway ka faa'iidaan aad iyo aad waa ka faa'iidayaan xataa xataa qolooyin waxaa jira oo n g o-yo oo kusoo badgareeya oo siiyey agabkii lagu soo dabahay malaayiga sida shabakad iyo adiga waxay facilities oo fududeynaya inay shaqadaas ku dhiirigelinayso marka taas waxay ku dareensiinaysaa in uu meesha il dhaqaale ay ka timid marba haddii qolooyinka n g o-ga inay fangareeyaan ay isku dayaan marka waxay noqotay il dhaqaale ee dhalinyarada naftarkooda shaqo abuur ay u tahay waa jiraan suuq u gaar uu leeyahay xataa lagu iibiyo suuqaas marka laga soo iibiyo haddana dadkan kale ay haddana ay tafaariikh haddana kusii bixiyaan markay jimle kusoo qaataan ay sii kasii bic mushtaraan lagasii qaato kadib qolo kale maqaayad leeyahay usii gudubto saddex borsaasu soo maraa ninka ka keena banaanka asaga laba borsaasuu ku yimaadaa dadna waxay kasoo qabtaan webiga dadna waxay kasoo qabtaan goobaha biyaha ay ku baxaan waayo markay biyaha ay baxaan malaayiga biyuhu raacaa ma soo laabto marka biyaha marka meesha uu ku go-o dad baa baxo shabaq qaato mootooyin wataan dadkaas qaabkaas dadna webiga shabaqad ku xirtaan labadaas nooc oo ku yimaada marka runtii waa shaqo abuur fiican oo noqotay shalay qiimo uusan lahayn laakiin maanta very very expensive xataa waxaa jira mid kale oo la qalajiyo asana oo dry laga dhigo oo loo qaado caasimada dalka muqdisho
waay aragnimadaada hataad fiirisid marka malaayga maxaa is leedahay qiimaha uu u yeelay
runtii waxa uu yeelay waxay tahay noloshii waxay noqotay mid oo mataqaana horumar la gaaray wax badanaa isbedelay dalkao dhan horumarkaas ka jiraa marka saameynta dalka qayb ka taa horta isbedelka malaaga ku yimid dad qaarna ewel ma fahansaneen magaaladana sida hadda ay tahay maysan ahayn magaalo yaroo koobanay ahaday laakiin dad yoo kale magaalada yimid waxyaabo badanaa la bartay malaaga inuu faa'iido leeyahay brotiin uu leeyahay xaalada qaar uu ku roon yahay cudurada qaar uu u fiican yahay dad baa ku dhahay xataa malaarida uu roon yahay dad baa jira xataa u isticmaala dhanka gogasha sida odayaalka oo kale markaas iyo waxaas ay cabaayaan madaxaas la cunaaya iyo dad baa ku dhahay wax isbedelaan ka aragnaa oon ku dareen dhanka gogasha xaggeeda marka isbedelo badanaa yimid taasaana qayb ka qaadatay inuu malaaga sarakaxa ku yimaado ugu dambeyn si dhalinyarada kalluunka iibisa ee soo jalaabata ay u helaan shaqo abuur iyo fursado kale heerka la joogana looga sii sara maro dhalinyarada maxaad ugu baaqi lahayd hay-adaha njooyada ah ee uu iibin lahaa qalabka aa sheegtayna maxaa ugu baaqi lahayd runtii waa fursad aada u weyn dhalinyaradaas ka ganacsata kalluunka waxaa leeyahay horta dadaalkeeda inay laba jibaaraan hadduusan faa'iido lahayn ayaga waa saddex oo afar caw lagu maqnaadaa marka la jirinayo malaayga sahal ku yimaada naftirkiisa sahal ku yimaada hadduu shalay meelaha xoornaa maanta waa inaa usoo dhexdaa saddex cawo afar cawo a usoo dhexaysa marka waa fursad shaqo il dhaqaalo waaye sidoo kale hadda weliba waxaa culeysyada ay ka jiraan waxay tahay wadooyinka dalka oo aan isu furneyn oo culeysya ay ka jiraan burburka wadooyinka haddii la heli lahaa xataa keedin oo wax meel lagu keediyo kale freesarada oo kaluunada lagu keeda hilibka lagu keediyo kale hadduu gobolka ama deegaanka ulaha lahaa wax badan iska bedeli lahaa markaas waxaa fududaan lahayd xataa magaalooyinka dhowdhow inaa loo iibgeeyo tan hadda waxaa qasbaysa maadaama aan meel lagu keeda falaad sakbada u ooli karin aka weliba waxaa suuxmada u keenaysa maana haddii keedin laha lahaa qiimahan qiimka fiican u gaari lahaa marka insha allah iska gaari doonaa idana laakiin shalay meesha uu joogo maanta kuma joogo qolooyinka inji ooyadan runtii aada ugu mahad celinaynaa kaalinay ku leeyihiin way dhiirigeliyaan hadeer dhalinyaradan waxaan ugu baaqayaa inay arrinkaas xoojiyaan oo xooga saaraan maadaama ay shalay meeshay tahay meel ka fiican hadda ay taagan tahay waa il dhaqaal nagu soo kordhaan leenahay runtii canshuur bixiyayaal waaye kalluunkaas canshuur ka bixiyaan markay magaalada keenaan marka waa dareemi kartaa dhaqdhaqaaq oo mataqaana magaalada kusoo kordha waaye cumar xasan waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka si weynna uga warhaya asagoo qudhiisana ah dadka ugu badan ee kalluunka isticmaala wuxuu nooga sheekeynayaa faa'iidada isticmaalka kalluunka uu leeyahay
ugaraan waad mahadsantihiin bahda saxaafadda sidoo kale si qaas waxaan halkan ugu mahad celinayaa ustaadkeyga ustaad cabdifataax axmed maclow muhiimadda uu leeyahay ama sida magaaladan johar kulunka looga isticmaalo maahan mid lasoo koobi karo oo waayo waxaan dhigi karaa waa isha keliya ee ay ku tiirsan tahay magaalada johar qaar ahaan marka loo fiiriyo beeraha soo maanta markaad suuq gashid waxaad arkaysaa ama magaalada dhex wareegeysid ugu yaraan toban meel iyo boqol meel ilaa iyo abaf ma lasoo koobi kara meelaha kalluunka lagu iibiyo marka waxaan dhihi lahaa magaalada johar waa meel aad iyo aad loogu isticmaalo kalluunka markaan fiirino faa'iide ahaan kalluunka jirka bini aadamka muxuu faa'iido u leeyahay
faa'iidada uu leeyahay kalluunka runtii ma ahan mid halkan lagu soo koobi karo haddin hal iyo laba ka dhahne muhiimadda uu leeyahay caafimaadka kulunka uguran waxaa laga helayaa brotiin tayo sare leh kaasoo muhiim u ah dhisadda murqaha iyo unugyada jirka biniaadamka sidoo kale kalluunka wuxuu ka qayb qaataa kurinta ama kubcitaanka maskaxda biniaadamka sida wuxuu ka qayb qaataa kalluunka qofka xasuustiisa iyo fikirkiisa sidoo kale kalluunka waxaa laga helayaa vitamiinada gaar ahaan vitamin d-ga kaasoo muhiim u ah dhisadda lafaha iyo jirka biniaadamka sidoo kale kuliinka faa'iidiis halkan laguma soo koobi karo mar labaadaan dhahayaa marka kalluunka waa isha keliya ee muhiim u ah jirka biniaadamka
kalluunku wuxuu leeyahay nidaam la yidhaahdo jalaabasho ama kalluumaysi dhalinyaro badanaa ka shaqeeya kalluumaysiga bal ka waran dhalinyarada kalluumaysiga ka shaqeeya ma is leedahay shaqo abuur fiican wuu u noqday nidaamkaas
runtii xirfadda kulumaysiga waa xirfad aad iyo aad muhiim uga ah dhalinyarada sababtoo ah maanta aniga waxaan leenahay qof walba shaqo cudsanayo shaqadan allah shaqadan aniga mageli kariyo garab waxaas kalluunka keliya wuxuu kaaga baahan yahay waa xirfad waana isha keliya oo dalkeena ka banaan ee hadda qof walba oo xirfadaas leh uu ku shaqaysan karo soo dhalinyarada waay faa'iida aad iyo aad u weyn ayuu u yahay marka la eegayo dhanka iyo ilaha ay ka samayn karaan dhaqaalaha soo kalluumaysiga qofka kalluumaysto waxaan aaminsanaha inuu ku maaray karo noloshiisa iyo nolosha qoyskiisa inuu ku maaray karo dhalinyarada aniga waxaan ugu baaqi lahaay inay ishan ka banaan dalkeena ay ku soo biiraan xirfadeedana ay raadiyaan ayna kuluumaystaan si ay ugu ganacsadaan kalluunka noloshoodana ay ugu maareeyaan iyo nolosha dadkooda waxaan leeyahay ishan waa il maraan oo muhiim u ah ee maanta dalkeenan ka banaane kusoo dhawaada waxay kaga dhigan tahay maalintaas inay tahay maalin loo asteeyey in lasoo xasuusiyo kalluunka muhiimadda uu leeyahay iyo isha keliya ay tahay in laga faa'iidaysto intaasaan kusoo kowaa marka loo eego dhanka ama dalkeena cumar nuux aadan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada tani jowhar si gaar ah kuwa ka shaqeeya iibinta iyo soo jalaabashada kalluunka magaceygu waa cumar nuux aadan axmed kulumeysiga horta malaayaha asiga sheey fara badan alu maraa kow abalan haddaa shabaq wadanan waa inaa makaalin wadataa makaalin haddaa wadanane daado tan waxaa la dhahay madaadooyda alwaaxda luska kabaayo hadaa intaas haysana haddana doon aa jirto oo malaaya hadan lagu kulumeysanayo intaanan noocyada jalaabashada ama soo gaadidda aanan gelin kahor halkey deegaan ahaan aad degan tahay tuulada aad degan tahay noo sheeg dadka tuuladaasi maxay dhaqdaan ma ma ayaga dhan ah kaluumaysato noo shara
ani tuulada aan deganaa waa tuulada bayxaawo dadka oo tuuladana adi malaayaas ay gaataan beerley ma ku jiraa beeriley waa waa ku jiraan
waaya malaay hadda sidee loo helaa horta ma jiraa malaay hadda waa la helaa waa buuxa waxaa lay keenaa adii hadda buuqaa socoto buuqadaas ayaa malaaya dhan bixisi beeraha ayuu asigana aadaa sisimanka iyo waxyaabaas ayuu cunaa cooska iyo iswa galaa habeenkii adi waxaa horta gabalaa lasoo gaadanaa raka mise wariikh anyax waxyaabaas habeenkii afar saac asiga waa lagu guureeyaa marka waa la dadabaa marka in la dabo oo makaalin lagu dabo laa lagu heli karaa makaalin in lagu dabo in shabaq lagu dabo intaas baa loo helaa shabaq qaabkee loo isticmaalo oo loo weelaa shabaq adiga asiga shabaqa waa dabaysaa afartiis koono waa soo xeraysaa qab aa soo siinee asaa marka tartiibkiis saab ma jiraa wax la yiraahdo malaaga uu ku dhaco haa waa jiraa isna saabkaas qaabkaas asagana wuxuu leeyahay dabool miya waxaa lagu waxeyna oo dabool eh mis eradiis eh waa la feedaa asaa uu galaayo xer waa lagu yeelaa
hadda malaaya qiimihiisa loo kala galaa horta masha malaaya qiimihiis horta hadda asiga dheecitaankiisa badan ludda toban kun leh hore laakiin waxay eeta ludda tobaniyo shan tobaniyo afar tobaniyo saddex saasaa lagu kadalgaday malaaya adiga tuulooshinka aniga nu dhow ayaa lagu geeyaa magaalada xataa waa lagu soo qaadee haa horyaa laga qaadanaa ma dhowaa dhalinyaro aan nahay hadda anaka inta ku jirno labaatan iyo dhowr qofoodaan nahay gaareen habeenkii adee lix sac mise todoba sac camal ayaan soo laabanaynahay subaxdii asoo diyaarsan aan qaadayna meelaan u dhow mis magaalada aan keenayna
laga helaa
waayahay malaayga oo laga soo iibiyo ama kalluunka laga soo iibiyo suuqyada tuulada oo keliya laamiyaa inta badan laga keenaa oo kabarhaysid mise kuwa waxaa jira tuulooyin kaloo badan oo keena
adiga tuulooshin badan waa laga keenaa laakiin tuulooshinka aykaa anaka nu imaadaanba adi xageena ay kawxaystaanba
kalluunka ugu badan gormaa la helaa wax badan gormaa la heli karaa kalluunka ugu badan kalluunka ugu badan adiga waxaa laga helaa ee, tuulada bayaxaw waybiibaxada maxaa laga helaa wax badan mise in la gaato weli la gaato adhubiya mar uu dhacayo mar isdhicinna jirto hadda hubiya hadda wagaada hadaan tiraata wax isjiida xitaa ma laha laakiin buqda haddaa tagtid ee, beeraha iyo ugu joogkaasi waa gartay oo caada loo helaa caada loo helaa laakiin hadda agoonka iyo waxyaabaa isleemaan male wiim ku dhacay wabigan ku dhacaa maya waayahay shabaq oo labada dhinac in laga qabto oo isla jiido oo isla markaas lasii helayo ma jiraan mise kan haweenku baryada kan habeenkii le maalintii malamalsaminka maalintii maya maalintii caadi daadada la sameynaa markaa soo qaadin marka dhinac- halkee soo marsiisiin eh, kalluunka oo joor soo qaadin kalluunka adi maa ku soo qaadin moota maa ku soo qaadin luwaa lu soo qaadaa adi garabkaa lu soo qaadaa waa su- caadi mooykaasuu dhex maraynaa beeraha kontaroolkan ku imaayeyna Hay, ma jiraa kalluun aad suuq keenteen oo la idinka gadan waayo oo idinku noqdo
maya ma jiro wax anaga keeni oo naala gad nuur shariif gacal agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda maamulka hirshabelle ayaa ugu horeyn ka hadlaya ahamiyadda ay leedahay maalinta labada bisha meey oo loo dabaaldego maalinta kalluunka tuunka een maalinta caalamiga ah kalluumaysiga adduunka waxay muhiim ay u leedahay kalluumaysigu wuxuu een muhiim u yahay caalamka een sida uu muhiimka u yahay soomaaliya muhiim u yahay laanta hirshabelle muhiim u yahay shaqo abuurkuu muhiim u yahay dakhliguu muhiim u yahay amniga cuntada muhiim u yahay navitareeshinka uu muhiim u yahay waxyaaba badan uu- uu muhiim u yahay oo maanta haddii hirshabelle ay haysan laheeda qalab iyo een mekaanism ay uga faa'iidaysato kalluunka waxay ku filnaantahay wax allaala waxa dakhli oo hirshabelle ay u baahan tahay kalluunkan iya kabargaraynaya waa maas soo dhow
waayahay sidee ayay wasaaraddu u xoojinaysaa ilaalinta kheyraadka badda ee iyo webiga hirshabeelle gaar ahaan kalluunka wasaaradda waxa ay uxil saaranta ma ahan kalluunka iyo oo waa shag- wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda waaye kheyraadka badduna ma ahan kalluunka kaliya ma aha macadina ku jirto een, waxaa ku jira deegaana ku jiro waxaa ku jiro iyo shag- ee, kalluunka ku jiro een, waxyaaba badan dadkaa ku jiro oo oo human resource ah waxyaaba badana ku jiro wasaaraddu xoog waxay saaraysaa si- een, in sharciyo loo sameeyo xeerar loo sameeyo wacyigelin loo sameeyo tababaro loo sameeyo kalluumaysatada khobradii lafteeda howlgeliga waxaa nin loo sameeyo iyo sheeg tababaro horna waa loogu sameeyey kuwo caalamiya iyo kuwo iyo sheeg oo local intaba wasaaraddu waxay leedahay een, masar baleen oo ten years ay leedahay oo horumarin ah waxna ay kiin galeen waxna aan kiin galeen hadda waraysan kuuma soo koobi karo kuumana dul saari karo waxaa jirta oo kale ay sheeg een, eh, coordinated, eh, fishing oo federal government iyo dowladaha ka ah xubnaha intaba ay ka dhexeeyaan jiro oo lagu horumarinaya dalka dhanba ayada ka tahay isigana wasaaradda marka ay sheeg ay waxna waa u qabsoomeen waa wasaaradda ugu dambaysa oo la dhiso amnigii sheeg la dhisay istiyada hirshabelle ugu yareed mana wasaaraddu waa waa curdan dakhligii ugu yaray meel eber waxbay ka bilaabaysa sidaas ay tahay haddana meel fiican ay soo gaarto oo hadda eh, wax muuqdo oo ama xagga dadka ah een, wax qaban kara amba waxaa la qabta laftooda wax muuqda amba bulshada lafteeda iyo dowladda in la isku xiro isku dhac loo jeediyo waxaasoo dhan balaalgiisa waa wax hadda socda iyo wax wax qabsoomay iyo wax loo socdo waa maanta
waayahay maxay tahay fariintaada ugu dambaysa ee aada la wadaagayso eh, kalluumaysatada hirshabeelle farrinteeda ugu dambaysa waxay tahay dal dadkiisaa dhisa maahan malaa'ig cagka loogu soo dari maayo kalluumaysatadu waa inay laba qodoba inay qaataan marka ugu horeysa kow kuwa ka ganacsada waa inay qaataan qalabka kalluumaysiga wax yeelaya oo dibadda ay ka keenaya waa inay ka joojiyaan kalluumaysatada noloshu si ay u ahaato mid waara oo jira oo wakti jira iyagu way dhaxleen kalluumaysiga si loo dhaxlay iyagana oo iyama noqon wax maanta ku eg yamana loogu sugaysa kalluun lagama helo waxaa sabab u ah dadkeeda ha noqonina marka kuwa gacantiina ku burburiye idinku wixii aan heleen taas waa qodob kalluumaysatadana waxaan fari lahaa iyagana in sidoo kale aan la wadaagaya inay aragoostada ishag oo kunta leh oo meesha ay wax ku bursansgareeyaan oo kuntooda jucuul gudana ay taale inay ka waantoobaan qubada laga ganacsanayana waa in laga waantoobo qubada meesha ay ku dhasho oo adduunka ay dhalmo soo doonato waa area hirshabelle waxayna ku qaangaartaa konton sano konton sano wax ku qaangaara marka oo adduunka dhan laga la-yahay oo si dabar go-aya haddii ganacsi loo bedelo maxaa imaan karo burbayankaas wuu jiraa arrintaas waxaan rabnaa warrada waa kasoo saarnay xeerana waa kasoo saarnay mar dhowna waa la fuli doonaa marka hore waa kasoo saarnay laakiin hadda waa la fuli doonaa beelaha amnina waxaan faraynaa inay fuliyaan intaas waa baaqan u jeedinaa ummaddu laakiin inta aan sharciga lagu fulin iyagu inay ka waantoobaan u hor dhaqaaleystaan halka qoloba aan ku dara intaas wuxuu yahay dadka amba xooluu ka dhamaadeen ama maalgii sheeg beerihii kalaam janji oo waxyeelay inay u jiheysaan dhinaca kalluumaysiga meesha ay magaalooyinka ka gelayaan iyagoon xirfad lahayn inay magaalo tagaan waxa macnaa ma soo kordhinaysa dadkina wuu barakacaya dhulkina waa faaruqaya dadka dhan magaalooyin ku aruurayaan arrintaas in loo soo jeeso dadka in shaqa abuur looga sameeyo kalluumaysiga uuna ku filan yahay uuna ka badan yahay dakhligana waxbay ka tari kartaa arrintaas qodobka kaleeta kalluumaysatada webiga laftoodu dadka biyaha furaya oo maalin walba biyaha furaya biyihii kalluunka iyo qaadaan ay beriga uga soo tagayaan ha dhowto ee biyo xirnimo yaan jirin inay dadkaas laftooda laga wacyigeliyo oo iyagu laftooda ay qayb nagala qaataan waa inta soo jeedi lahay wasaaradda beerahoo kale iyo dadka ka shaqeeya laftooda keliyada dadka hore n g o-yada mar walba waxaan isaga aan ugu baaqayna iyaga laftooda inay tala galaan hilibka soo loqodo in loo sameeya meeshii kalluunka ugu xiro lahay iyo wixii celi lahay in loo sameeyo oo laga wada fikiro intaasna waa- waa baaqaya
guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa dhegeystayaal saaxiibayaal oo aan toddobaadkan diiradda ku saareynay maalinta caalamiga ah ee kalluunka tuunka halka haynoo joogo toddobaadyada xigay iyo barnaamijyo caynkani oo kale lamaynu ku kuluna isma dhaafno asalaamu llahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu